bandhigga carwada buugaagta galmudug ee galmudug buug feer oo sanadkii labaad lagu qabtay dhuuse mareeb ayaa waxaa soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo khoorkhoor iyadoona ay kasoo qeybgaleen wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale labada gole ee dowlad goboleedka galmudug iyo bahda aqoonyaanada ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan cali xoosh oo khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu baaqay bulshada reer galmudug inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa colaadaha kas jira dalka gaar ahaanna kuwa beelaha waxaa kaloo iyadana reer galmudug waa dad col iyo nabadba u samaysa colaad waa ku soo daashay nabaddana waxbaa ka gasha wax weyn baa ka gasha waxaa dhacayo khilaafaadkaa bal inaad gogol nabdeed noqotaan oo colka la joojiyo oo dadkaan maanta aqoon-yahanka ee halkaa joogaan ay bilaabaan wacyigelin iyo haddii ilaahidankeeda leeyahay sidii xalay heesaha ku jidhay warankii waxaan ku badalnay yaambo oo erey wanaagsana kaasi buugba waa ku soo bixi doonaa marka horta bal halkaa inoo ambaqaada madaxweynuhu xalay iyo maanta waa ka sheekaysanayna colaadahaas weliba midaan halakan labadaa reeroo magacooda aad garanaysaan inoo dadkan ka mid a colaadaha maalmahan a isku hayaan madaxweynuhu uu la xidhiiray aniguna waa la xidhiiray arrintaas oo kicid bay u baahan tahay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo dhankiisa soo xiray xafladan ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin ka maamul ahaan in sanadkii labaad ay galmudug martigeliso bandhigii carwada buugaagta uu sheegay in ay taasi ku timid dadaalka iyo kobaca galmudug ee dhinacyo badan ka samaysay runtii halkan in ay ku kulmeen qorayaasha iyo akhristayaasha keliya maaha waxay ka turjumaysaa ay sheegaysaa markii laga yimaado dood cilmiyeedkan aqoontan colayaashan nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaanadeenna oo aan saga mahad celina dhammaanteed iyo guud ahaan soomaaliya waxaan leenahay runtii buwaagta iyo akhrisku wax weyn bay ka bedeli doontaa dhaqankeenna iyo nolosheenna waxay dadka tusinaysaa meeshii laga yimid buwaagtaan in badanoo ka mida iyo meeshaan u soconno marka waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer galmudug meel ay joogtaba aan aad akhriska aan aad ugu dadaalno qorayaashana waxaan leenahay soo saarka wixii la soo maray iyo meesha loo socdaba soo badiya oo sii kordhiya insha allah innagana waxaan leenahay aqrisku wuxuu nagu hagayaa waddada horumarka nabadda iyo dowladnimadeennu sida ay u saldhiganayso u adkaanayso marka taasna waxaan runtii aad iyo aad dhiiro gelinaynaa mar kale waxaan leenahay qorayaasha si gaara waa idiin mahad celinaynaa bandhigga carwada buugaagta galmudug oo muddo laba maalina dhuusmareeb ka socday ayaa waxaa laiskugu keenay buugaag kala duwan oo qoreen qorayaal kala duwan kuwa oo mid walba ku soo bandhigay buugaga oo uu qoray halkaa oo ay bulshaduna ayna ka iibsanayeen